wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay sheegtay in kastoo horumar dhanka waxbarashada uu ka jira deegaanada koonfur galbeed xarumo fara badan oo waxbarashana laga hirgeliyey haddana gobolka bakool waxaa ka jira gaabis dhanka waxbarashada wasiir ku-xigeenka waxbarashada koonfur galbeed cabdifataax samaale ayaa caddeeyey gobolka bakool inay ka jiraan duruufo kala duwan oo sababay horumar la-aanta dhanka waxbarashada dhibaatada ugu badan ee asalka u ah gaabiska waxbarashada gobolka bakool wuxuu wasiir samaale ku sheegay inay tahay amni darada kooxda al-shabaab ay ku hayaan gobolkaasi bakool dabcan duruufo kala duwan oo isugu tegay baa jira oo gobolkaasi ka reebay labada gobolee kale inkastoo magaalooyinka hadda ugu waaweyn magaalada baydhabo iyo magaalada degmada afgooye iyo marko iyo degmooyinka ugu waaweyn koonfur galbeed ay yihiin kuwa hormuud ku ah waxbarashada haddana marka la tilmaamayo tirada waxbarashada aada bay u hooseysaa gobolka bakool duruufo kala duwan haysta awgeed dhinaca amniga iyo nolosha iyo dhaqaalaha sida bulshada ay u nooshahay ayaa saameyn ku leh sababtaasi waxaan rajeynayaa in laga gudbo kolley dowladdu waxay siineysaa ahamiyad gaar ah waxyaabaha aadka u hooseeyo oo aan markaa aragno aan ka naxayn waxaa ka mid ah ardayda u gudbeyso dugsiga sare sanadkan gobolka boqol waxaa waaye toddoba boqol iyo iyo labaatan arday marka tiro aada u yar waaye saddex sano hadda kadib ah waxaa la filayaa inay toddoba boqoloo arday inay dugsi sare kasoo baxdo marka tiradaas aada bay u hooseysaa waa tiro aada maaragtay aanan ku filnayn aanan u qalmin degmadaas duruufaha haystana midda amniga ah wasaaradda dee amniga shaqo kuma laha laakiin mas-uuliyad wadareed waaye waxay kala mid tahay doorka dowladdu ay ku leedahay iyo bulshada waxay ka qabtaan amniga laakiin dhinaca horumarinta adeegyada waxbarashada goobaha xorta ah ee hadda la tegi karo wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa hadduu ilaahay idmo gobolkaas ahmiyad gaara in la siiyo annagoo og duruufaha nololeed midda dhaqaale iyo midda amni dadku ku sugan yihiin haddana waxaan qorshey waaan waxaan qorsheynay in si gaar ah culeys gaar ah aan saarno sida sidii loogu soo qaadi lahay tirada ardayda kor loogu soo qaadi lahay dhinaca kale wasiir ku-xigeenka waxbarashada koonfur galbeed wuxuu xusay gobolada baay iyo shabeellada hoose inuu ka jiro horumaro dhanka waxbarashada wasaaraddana ay ka fulisay mashaariic kala duwan oo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada koonfur galbeed marka wasaaraddu waxay dhistay iskuulle aada u tiro badan oo ku yaala baraawe marko afgooye kuwa hadda la dhisaayo walaweyn ah xudur ceel berde baydhabo iyo berdaale oo dugsar hadda laga dhisaayo intaas waxaa dheer sanadkan sebtember haddii la gaaro bilaha ka dhiman waxaan rajeyneynaa in la bilaabo dhismaha xarunta tababarka macalimiinta koonfur galbeed waa teacher training institute sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay dhisto xarunta farsamada gacanta oo laga dhisay degmada baydhabo sidoo kale degmooyinka kale waa u baahan yihiin wasaaraddu waxay maaragtay balankareyneysaa ama qorshaheeda ku jira degmooyinka kale in maaragtay laga dhiso sida degmada xudur waajid degmo kasta inaan iskuul farsamo inaan ka hirgelino ayaan rajeyneynaa tirada hadda iskuullada noo aadeyso oo waxaan kasoo bilownay afartan iyo saddex kun oo arday maanta waxay mareysaa ku dhawaad laba boqol iyo labaatan kun oo arday inay systemka dowladdu ay waxbarashada noogu jirto marka tiro aada u fiican waaye muddo afar sano ah afartan iyo saddex kun oo arday iyo laba boqol iyo labaatan kun waxaa udhexeyso waxaan dhihi karnaa waa lix jibaar tiradii waa korortay marka tayadiina waa la tacaalaynaayo hal maalin wax ku hagaagayo ma aha ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka waxbarashada koonfur galbeed wuxuu sheegay inay hirgeliyeen iskuullo badan oo loogu talagalay in si lacag la-aan ay ardayda wax uga bartaan si ay meesha uga baxdo arday dhaqaalo la-aan dartiisa waxbarasho u seegay iskuullo lacag la-aan lagu dhiganayo ayaa magaalada ku yaalo magaalo kasta kuya laga helaya iskuulladaas marka wasaaradda ayaa gacanta ku hayso waalidka waxaa waajib ku ah ilmaha uu dhalay waa inuu geeyaa iskuulka waxbarashada dugsiga hoose dhexe dastuurka koonfur galbeed wuxuu tilmaamayaa inay qasab tahay inay sharci tahay qasab tahay ma jiro marka waalid caruurtiisa gurigu ku heen karo oo maaragtay dhahayo waxbarashadii lacag waaye lacag la-aan darteedii lacag la-aan darteediiyaan maaragtay u geyn waayey maaragtay iskuulka maadaama dowladda fursadaas ay abuurtay bulshada waxaa waajib ku ah in iskuuladii la tago caruurtana la geeyo taas waa fareen guud aan u dirayno bulshada si kastaba ha ahaatee deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan ayaa xilligan waxbarasho la-aan ay ka jirtaa kadib markii ay saameyn ku yeelatay amni darada deegaanadaasi magaalooyinka ardayda ugu badan ay joogaan koonfur galbeed horumar waxbarashana uu ka jiro waxaa ka mid ah baydhabo oo xarun u ah gobolka baay afgooye marka wallaweyn iyo baraawe oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo